الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب ضرب العفو منه هذا كان باب صحة الإقرار بالقتل بل صحada ay ansaxayso qirasho la qirto dil oo ruux hadduu yidhaaha dee anaa ruuxan dilay waa qirasha uu qirtay iyadoon bayino keliya wax kale loo doondoonin iqraarkiisaasi inuu ansaxayo oo markaa lagu camal falayo dee wixii kaba ratimaya ay kaba ratimayaan taas baabkeedii weeye wa tamkiini waliyi lqatiili ruuxii la dilay ciddii qaraabadiisa ama dee waaridkiisa ahayd ee weligiisa ahaa makansiinta la makansiinayo min alqisaasi qisaas oo ruuxii haddii camdi uu loo dilay ruuxii ugu dhawaayee dhaxalkiisa lahaa ee kol haddii camdi loo dilay qisaas baa meeshii kaba dhalanaysa in isagii gacanta loo suurtogeliyo la makansiiyo inuu arrinkan ama ruuxii qisaasto واstixbaabi dalabi اlcafwi minhu bal taas waa xaq uu leeyahay laakiin waa ka tegi karaayo wuu ridi karaayo ama diyuu qaadan karaa ama ruuxiiba uu iska cafin karaa markaa suna nabadka iyadna ay suno tahay in laga dalbo cafi inuu ruuxan iskaba saamaxo iska cafiyo taas lagaba dalbo iyadna istixbaabkeed intuba baabkay nooguba imanayaan wuxuu yihi markaa musanifku raximah الlahu taعaalى xdثna عbayd الlh بن mعاad العنbry qال xdثna abي qال xdثna أbو يuنس عن سmاk بن xرب أنa علqمة بن وائل xdثه أنa أbاه xdثه qاaل أنه qاaل bal xagga سندka koley dadku waa dad aynu soo wada aragnay un walow dee la kala badan yahay cubaydاllahi ibnu mucaadna abihii mucaad ibnu mucaad buu kaba warinayaa mucaad ibnu mucaad baa wuxuu kasii warinayaa nin abu yunus laydha kale waa nin kitaabka xajiga inoogu horeeyey waa kunyadiisii magaciisa xaakim ibnu abi sagiirata ayaa la yidhaha xaakim ibnu abi sagiira abu sagiirahaasna waxaaba la yidhi ama waa awowgii hooyey barhkood yidhaaheen ama waaba hooyadii ninkii qabay baa la yidhaahaye magaca abu sagiirahaas waaba muslim baa magaciisa la yidhaa waana nin siqo ah oo kolley qolooyinkii saadise u xaafid kaba cabiri jiray ama atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa dadkii taabiciinta kuwii ugu yaryaraana isku waqtiyo ahaayeen ee la mucaasarooday kuwaas buu kaba midyo adigu kitaabkeenu hore ugu soo aragnay xagga waxaa inoogu suganna nin taabiciya oo dee hore aynu usoo aragnay kitaabu salaad iyo baynu kuba soo marray waa calqamat bnu waa'il waa abihii kaba warinaya xadiidka bal waxaana inoo taala ana calqamata bna waa'ilin xadatahu ana abaahu xadatahu marka abihii waa'il ibnu xujri oo saxaabi jaliila ah oo boqoradii reer yamaneedna kaba mid ah dee intii aanu islaamin ninkaas baa wuxuu u waramay inankiisa xadatahu baa inoo taala waxaa jirta dee kolley malaa barhkiidna taqriib way haystaan taqriibu tahdiib baan ujeedaa xaafid ibnu xajar waxa dhacday markuu isaga dee inuu taabici yahay iyo bal martabadiisii xaggan dee tacdiilka uu sheegay ayaa wuxuu raaciyaa lam yasmac min abiihi waa si taqriib taalla ku sugan weeye aabihii wax kamuu maqlin waana tan inoo taalla aabihii inuu u waramay dee kolley halkan baana sawaaba baa sawaabe bal xaafid ibnu xajar bay sidaasi kaba dhacday walaad moodo taadiib taadiibyo tahay inaanay kuba sugnayn waxaan filayaa xibnu maceen riwaayo uu leeyahna waa jirtaa oo barhkood ay taasa nin ay walaayiin oo kalaa jiro isbadda kitaabka xaafid ku sugan oo cabduljabaar ibnu waail la yidhaaho kaasay culimmadu yidhaaheen aabihii xagga dhalashada uu kaba dambeeyo dhowr bilood dabadood isagoo aabihii dhowr bilood sii mootan buu dhashay oo ninkaas weeye ninkaan wax ka maqlin be bal adigu halkaas baa jirta ee taqriib cidda haysata waxba yaanay ku kadsoomin waatan meelo qaarkood haddii ay canun imika ahaan layde waaba la odhan lahaa cantan baa inqidaac ah laakin waa sidaase waatan halkan dee axaadiis kale mala xadiis kalena waa inoo dambeeya kitaab kuba sugan oo isna ee samaacu ku cad yahay ama xadiiskana waa jira ana bal wasaad waxaan leeyahay taqriib waktigii igu horreysay waa dhowr iyo siddeetanka imeed ama taqriib nuskadii igu horreysay waktigay aan dee soo gashay labiyo siddeetankii bay ahayd waa dabcadan markii ugu horreysay kitaabka lagu madbaceeyey akhda iyada iskaba laho dee kuwan dambaa kaba roonye cabdilwahaab cabdilatiif dabcada uu taxqiiqeeda iyo dabcinteeda lahaa malaa waxaan filayaana dee malaa waa dabcadii ugu horreysay oo akhdaa badan baa isaga ka dhacday waayo nuskadii xaafid muxajar fartiisi waa lahayaa walo la yidhaha farxuma xaafid muxajar fartiisi way xumayd laakiin hadda nuskadii baa lahayaa ilaa maantadan tii fartiisii ahayd oo marka dib makduudadii loo laabmo akhdaa aan makduudadii ku sugnayn baa dabcada cabdilwahaab cabdilatiif ee labada mujalad ahayd kollay dabacaadkan dambe markii ugu horreysay arkay de waxay halkan malaxafilaya intaajka waktigaa beryaha dambe aqriyayey igoo marka waxaa joogay magaalada raxmatullaahi caleyhi sheekh sheekh axmed bashir ama dee waxa weeyaan aclamu man laqiituba ano idhaaho ama ciddii ugu atar badnayd mashaaikhdayda ayaa raxmatullahi caleyh sagaal iyo siddeetankii buu dhintay november dhowr iyo tobankeedi ama shan iyo tobankeedi isagoo halka dhowr habeen kasii maqaandir laba ku dhintay jimcuu ka tegay halkaasna arbacadii unbuu dhintay subaxdii baan soo toosinba isagoo markaa guuray hagaag u guuray laakiin tii hore dee halkan sidii loo soo qaxay waa deganaa oo dharaar iyo masaajidkan dharaar iyo masaajidka kale beerta ay dhahaan ama kartiseed labadaba waxbuu ku aqriyi jiray ba adigu malaa dharaar tafsiir unbuu ku aqriya kaasuu u badnaayo isaga markaa dee kolley dee musalaxana waaba raggii aan kaba qaatay ee ugu horreeyay adigu walow bayquniyada sheekh kale uu ahaa laakiin inta horta sharaxa bayquniya zarqan iyo kutubna waa hayso dee sheekhu ilmaan buu lahaa sia culimaad soomaalida kale ma ahayno isagan dee taweydiiyo raqir buu isoo qoray inu anahu samica min abihi deetu raaciyay kada fi tahdiib tahdiib wakada fi ljamci bayna rijaal saxiixayn tahdiib tahdiibka xaafid iyo jamci bayna rijaal saxiixayn ibnu dahirlaya labadaba waahayo waxaan fila waraqti yareyd iyo intii isoo qoray weli iyadoo qadcaa dee xusuusba iyo tee ayaaban hayaa waa intii maalintii igu soo qoray waa dhowr iyo sideetan waktiyadaa hore weeye sagaal iyo sideetankii baa u dhintay waxaa fartiisii ka hayabo dee hadalkiisii u soo qoro dee qadco yarna ahayd oo laga yaabaa in meelaan baa igu jirtay bal marka waxaan leeay de intii dabadeed marka taqriibka mooye wax kalon hayay may jirin baa leeyahay taqriib mooye wax kalon u laaba marka isaga dee tasan waa jawaabtii ugu horreyseen helay ee arrintan ishkaalkan igu horreysay wakti horena ahayd bal alxaasil waxaan leenahay waa wax ka dhacay un lakiin hadalka yaxya ibnu maciin iyabaa hadal saasa leh waxa weeya dee sawamaha waa san imakay muslimi ay usoo saareen qaala wuxuu yihi markaa wail ibnu xujri ini anigu laqaacidun waan fadhiyey maca nabiyi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisaan fadhiyey id waqtigaa jaa waxa u yimi rajulu nin baa yimi ninkaasoo yaquudu hogaaminayaba wada aakhara ku kale biniscatin luquntuu kaga soo xidho waa ku jiiday amao ku wadayba ku hogaaminaya niscadu waa suun dee aada loo sii soohay waa suunkan waa waxaan jildiga haragan waa suunankan aan samayn jirno weliba dee ay kacba cabiraan walaa markuu sidiisa yahay nisca kama cabiraan oo marka si xadhigoo kale loo soohe loo tidco kaas baaba matalan nisca ay ku magacaabaan ansaacna way ku jamciyaane luquntuu kaga soo xidhay oo dee si aanu uga baxsano rasuulka ilaahay bay isula yimaadeen faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow haadaa ninkani qatala akhi walaalkay buu dilay walaalkay buu dilay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi aqatalta wu miyaa dishay oo ninkan walaalkay maadigaa dilay miyaa dishay oo ruuxa inay dacwadiisan uu leeyahy walaalkay baa dilun looguma xukumayo waa isagii bal waxa weeyaan taas waa hadduu de ama qirto haddii kalena waa in bayinadii la doondoone hadalkan wax laguma siinayo looguma xukumayo miyaa dishay buu yihi ninkan walaalkii faqaala ninkii walaalkii la dilay baa yidhi inahu isagu waa ninkani low lam yactarif haddaanu qiran aqamtu calayhi lbayina markhaatigii baan haystaa ciddii caddaynaya haysahayse waxaan ku oogayaa korkiisa caddayn oo waan ku caddaynaya haddii au qiranba waayo qaala ninka wuxu uhi nacam ha qataltuhu waan dilay anaa dilay ninkaas qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kayfa qataltahu seebaad u dishay kana waxa weeyaanuun dee kolkoleyin qatligii khada buu yeelan karaa camdi buu yeelan karaa axkaam kala duwan bay leeyihin hadduu khada ama shibu camdi ahaay oo kale qisaasi ma imanayso hadduu camdi ahaana oo waxaan deena wax dee haaliban wax dilo uu dee kuba dhuftayna qisaas baa imanayso marka istifsaalkan rasuulkii ilaahay doonay inuu bal usii caddeeyo sababtii iyo waa hadalkii la idlaaqayn inaanu ruuxii bal su-aal diineed xataa ka jawaabaya ama xaakimkii aanu qaadanay bal horta uu la yimaado bal si uu asbaabihii ugu caddaadaan umuurihiin ay u kala baxaan wixii dee tafsiil lahaana ay u kala soocanto rasuulka ilahi baa yihi seebaad u dishay qaala wuxuu yihi marka kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo wahuwa isagu nakhtabitu min shajaratin kuwa iyagu dee geed ama nakhtabitu waa kuwa caleen daadsanayay weeyaan oo geed baan nululayno oon caleenta kaba daadinay min shajaratin geed macnaa waxaanu urursanayno nu guranaynay caleen ikhtibaadna waxaaba la yidhaahaa waa dee adigu markaa waliba caleentu ay geegto geedkii oo inta wax lagu dhufto ama lalo si ay caleentu u daadato caleentiina geedkii lama garaacayo lama goynayo isagii baa lalulaya ama waxbaa lala dhacaya caleentii dee engegneyd marka ay soo daadatana waa la guranayaa si calaf xayawaan loogaba dhigo oo dad saasoo waxay ahaayeen ma dee ma ama ha doonayeen ha iibiyeen ma xoolo ay lahaayeen tan oon soo gaadi kareen de caleentan ha u lulayeena taas bay tahay oo taas baa khab lagu magacaaba caleentaa nafteeda daadatay ee la guranaya calf ahaan loo guranayo ama calfi ahaan loo guranayana khabad baa la yidhaha waa facal bimacnaa mafcuul oo geedkan sida ghazwaaba jirtay ghazawaadkii kaba mid ahayd ama sariyo rasuulka ilaahay lama socon oo ghazwat lkhabad loo yaqaanay waa tii markii dambena dadkii saxaabada ahaa gaajo badan baa heshay ee ilaahay markii dambe usoo saaray dee xuudkii weynaa ama nibirigii weynaa ee usoo caariyey dee bil in ku dhow ay cunayeen ilaa ay naxnaaxeen oo quwadoodii usoo noqoto waxaa loo yidhina ghaswat lkhabad markii sahaydii ay kaba go'day dad fara badanna way ahaayeen waxba ay waayeen ayaa waxay dee gaajadii ku kaliftay inay caleentaa intay daataa caleentii ay cunaan caleen ay cunaan oo tan baa ghaswat lkhabad loo yidhi bal marka haddii la yidhaha khabada shajarata khabdan macnaa waa darabahaa bilcasan weeye wuxuu ku dhuftay wax si ay caleenta uga soo daata marka waxaan daadanayana iyada khabdi haddii aan ba'da reebno masderkii bay noqonaysaa khabada khabdan laakiin waxaan daadanaya waxay noqonaysaa ee la guranaye dee caleentii ah khabad baa markaasoo ba'daa la fadxinaya khabad oo facal bimacnaa mafcuula bal taas bay hayd oo waxaan urursanaynay khabadka sheekhu uu qayday oo dee horta imaamna way wahuwa waraqu samr buu yihi khabad waxaa la yidhaha khabad markaa ba'du way fadxisantay qolooyinkiina sharaxa haysta waa arrinkan aan sheegay waa geedka samur la yidhaaho ama samura caleentiisa walow dee culimada kale horta aan waxba malaa qeydkani waxba shardi aanu ahayne geedkii dee inta ama lalo ama wax lala dhaca si ay caleenta uga daadataba waxaa daatana khabad waa la odhanayaa ficilkan uu ruuxu samaynayana khabdi ayuu noqonayaaba oo dee bal matalan taas haddii ikhtibaad lagaba cabiro khabada ama khabada dee waa la odhanayaa oo wuxuu lehay bian yudraba shajaru bilcasa fayasquda waraquhu fayajmacuhu calafan taas baa khabadku uu yahay lakin wuxuu baan leeyahay halkan samr waa dee nooc geedka kamida waa dhirta waaweyn ee qodaxdala un geed kaba mid ah kolley aad ma xadidi karo walow culimadeenu in badan markay samuro iyo samurka iyo qurcaya odhan jireen lakin dee kolley wax imaka aan ku kalsoonaan karna maaha inuu geedkaa bitaxdiid eh laakiin waa dhirtaa waaweyn ee qodaxda la un geed kaba mida samura ama samur laba odhanayay isagoo dee culimadeeduna in badan bay taas kuba laqbaynayeene bal waxaan leynahay waa geed dhirtaa waaweyn ee qodaxdala kaba mida ee dee caleenteedana laguba intifaaco taas buu adigu waxaana ficilkan ay haydo tana isu geyso tana meel bay saas caleentaasay wada guranayeen nasaa-i oo kale xadiidka waxaa dhacday kuntu ana wahuwa naxtabitu min shajaratin nakhtabidu bedelkeeda naxtabidu xa unbaa halkaa khada ayay xay ahay naxtabidu waa nasaa-isa kuba sugan maxamedna wuxuu noqonayaa dee xaabaan geed ka guranaynay weye naxtabid waa min dee hadabkii oo waxaan geed xaabaan geed ka guranayno dee dhibna ma laha waa dadkaa kolley aan waxba haysano inay xaabadiina guranayaan caleentana daadsanayaan oo dee ay qaadanayaan taasi waa wax dee kulmi karo oo sida dee laguma jamcin karaba haddii aan mid la odhan taasa asalahe fasabanii u icaayey faaqdabanii u iga cadhaysiiyey fadarabtuhu waxaan kuba dhuftay oo dee bilfa'si faaskii waa faaskii uu de ama xabada kuba guranaya ama taasoo kale awsitay calaa qarnihi halkaa geeskiisa waa faaskii birta ahaa arrintana waaba camdi iyo taas waana wax wax dila iyan halkaa geeska qarnigu waa janib aras ilaclى ayaan kaga dhufta faqataltu sidaasaan ku dilay faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi walow asalku qisaas yahay dee halkan rasuulka ilaahay cafi buu malaa dee kolley arrinta malaa inaanu camdi aada u jeedinna waaba suurtagal bay ahayd adishida laakiin arrintani ay dhacdaybe halakama kuu sugnaaday min shayin shay tu-addiihi aada gudato can nafsika bal wax maalama leedahood inay qisaasna eeg dilka camdigaana ee walow dadkeenu inaga teenu tolqaado xagga sharciga dil camdiya iyo taas sharci ma qaado dee tol ma qaadee waa ruuxa wixiisii un weeyey dilkan khada'a ama shibal camdiga ayay caaqila qaadaa haddaba adiga wax ma kuu sugnaaday min shayin tu-addiihi aada gudato can nafsika naftaada bal haddii ninkani taa aqbalo oo uu aqbalo inaanu ku qisaasanba diyo inuu qaato waxaad iskaga bixin karayso dee naftaadii aad kaba gudanayso maalkii iyo diyadiiya ma leeday qaale wuxu uhi maali ima sugnaanin maalum xoolo ilaa kisaai wa faasidnikuba waa intaa waa maradaydan dee waxaa laga an huwanahay iyo fa'sigaas inuu ku xabada ku guranayo taas mooye wax kaloon leeyahay oo ma jirto maalla waa kullu ma yutamawal oo dee waxaan inay maal ahaan markaan jaanibkaa eegno ayay maal noqonayaan qaala markaa wuxuu yihi fatara fatara ma ictiqaadinaysaa ma kula tahay qawmaka tolkaa yashtaruunaka inay ku iibsanayaan iibsi waa inay ku furanayaan oy dee qisaas iyo dilkaa furanayaan oy diyadaa intay bixiyaan ee hadduu isagu aqbalo ninkani ay kaa furanayaan oo taa ay kugu iibsanayaan dee markay dee isagii furtaan waa dad iibsaday oo kale ayay noqdeen qaala wuxuu yihi ninkii ana anigu ahwanu mid kaga fudud baanahay calaa qowmi tolkay min dalika inay xoolo iga bixiyaan intaa leeg iyo diye ay iga bixiyaan qoomkay waan kaga fududahay nin agtooda qiimo ku leh oo dee la weyn oo marka ay odhanayaan hebel aan dilka ka baajina aan xoolii ka bixino ninkaa ma ihi buu leeyahay anigu markaa farama rasuulka ilaahay uu tuuray oo ilayhi waa ilaa dee akhil maqtuul waa kii la dilay walaalkiibu biniscatihi isagoo sunkii dee malaa markii hore uu kuba jiidayey ama wixii uu kuba jiidayey markii hore uu rasuulka ilaahay kaba qabtay ayuu isagii u tuuray wa qaala wuxuu hi duunaka macnaa khud weeye waa ismu ficil oo dee ismu ficilku waa kan calayka iyo ilayka iyo duunaka iyo asmaadaa ficilkay kaba mid tahay walow dee markooda kalena darafkoodii iyo ajaara majruurkoodii sidaa u noqdaan laakiin markan dee ismu ficilnimo loo isticmaalayo duunaka ay khud qaado khudhu weeye duunaka saaxibaka ninkan saaxibkaaga dee ninkan aada wuxu sheeganaysa walaalkaa dilay waa kaasi haddaba kol hadday taasi jirto qaado oo maxna de haddaad doonayso weeye qisaaso faindalaqa bihi rajulu ninkii baa la tegey ninkii baa kaxaysi dee si uu dilo kolley xadiidkan asxaabu sunan dee say kuba wariyeen ama qolooyinkii asxaabu sunan kaba wariyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi isaga uu weydiiyey waa dee shafaaco ahaanbo diyo waxa weeya macaafiyeysaa buu ihi oo masaamaxay iska daynaysaa iska saamaxaysaa may buu ihi diyo ma qaadanaysaa buu ihi may buu ihi tiina deetuu ihi miyaa dilaysaayo haa buu ihi uu dhaqaaqo haddana uu soo celiyo saddex goor iyobuu tii ku celceliyey rasuulka ilaahay ninkana tii unbuu kuba adkaystay markaasuu togo falamaa wallaa markii uu jeestay ayuu qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yihi in qatalahu hadduu dilo fahuwa mithlu hadduu isagu dilo isagoo kale u noqonaya waa isagoo kale isaga fahuwa mithlu waa isaga oo kale bal waan arki doonaa sharaxyo waxay culimadu taa kuba sharxeen farajaca ninkii baa marka hadalkii maqluu soo laabmay faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow inahu balaqnii waxay soo gaadhay anaka adigu qulta inaad tidhi in qatalahu fahuwa mithlu hadduu dilo isagoo kale weeye waakhadtu biamrika aniguna isninka iskamaan dilin amarkaagaan ku qaatay adigaa dee ii fasaxay oo yihi waa kaasee qaado oo amarkaagaaban kuba qaatay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi amaa turiidu miyaana doonayn an yabua inuu la laabmo oo bismika adiga dembigaagii iyo wasmi saaxibika ninkii kale saaxibkaagaa waa walaalkaagii la dilay dembigiisii inuu ninkani dusha u wada rito oo uu isagu la laabmo taa miyaana doonahayn qaala wuxu uhi ya nebiy allahi lacalahu qaala shaki baa malaa calqama mee waa il kaba dhacay xaggii oo waxaaba laga yaabaa inuu yidhi bela waana jawaabtii dee oo wuxuu yihi nebiy lahaa me waan doonayaa rasuulka ilaahay ow inuu waxa weeye in aniga dembigayga iyo dembigii saaxibkayba ama walaalkayba isagu dusha u rito qaale wuxu uhi faina daka kaas oo maxay ah inuu dembigaagii iyo dembigii saaxibkaaba la laabmayo waa haddaad iska saamaxdo weeye kadaka marka arrintu ay dee aada saamaxdo kadaka saasoo kale wey sa aan kuu sheegay weeye qaala wuxuu yihi markaa waail faramaa uu tuuray waa ninkii walaalkii la dilay biniscatihi waa suunkii uu markii hore ku jiidayey ayuu tuuray siida iska sii daayo wakhallaa sabiilahu ninkiina dariiqiisii ayuu baneeyey oo uu sii daayey bal xadiidka dariiq baa inoo dambeeya haddii alla yidhaaho kolley malaa ismanaya raacin karno khaasatan meelo ishkaalina waa jiraa bal xadiidka waxyaalihii culimadu ay yidhaaheenna waan eegi doonaa markaa khaasatan waxay naguba filan imaam nawi maanta umuuraha uu soo naqliyey ee xadiidka aan kaba qaadanayno horta bal ishkaalka jira xadiidku waxa weeye hadalkan rasuulka ilaahay yidhi in qatalahu fahuwa mithlu ninkan walaalkii baa la dilay arrintuna dee sidaan soo aragnay camdi bay ahayd waayo khada may ahayn hadday khada tahay rasuulka ilaahay dee qisaasan uma ogolaadeenoo ruuxa in la qisaasta laguma laha waana kan dee sheegayba isagu sidii uu u dilay faas iyo halkuu kaga dhuftay iyo waa meel wax disho dee dilkiina waa ku talagalay bamatalan ama inuu kuba dhufto marka hadda aad dishidba yan de adigu waa lakiin waa waxa uu qastay rasuulka ilaahay baa dee waana fasaxii shareecadu ay uba fasaxday haddana isagoo kale weeye marka waa kan cibaaro waa cibaaro ishkaale waxaana halkan imaam nawawi raximah llahu tacaala leeyahay kolley hadalkan ma aha ninkani hadduu cabdi wuxu dilay oo uu dembigaa weyn geystay oo inuu dee qaatil buu ahaa qisaastiisina waxay noqonaysaa shay sharcigu jideeyeyba ee kii qisaastaa sharcigu u jideeyey furiyeystabuu qaatilkii ula mid noqonayaa marka wuxuu halkan uu sheekhu raajax yeelaya oo qowlka saxiixana kaba dhigayo xagga ta'wiilkiisa misrinimadani maaha jaanibkan dee daahirka markaaba hadalkii lagaba fahmaye macnaa waa fadli iyo midno midkoodkii kale uu kuba leeyahay ma jirto macnaa wax dheeraada imika hadduu markii iska saamaxo ee wuxuu ahaan la abaal weynuu isagii u galay baa jiraysay fadli uu ruuxani cafigiisan ku mudanayaa jirtaa laakiin kaasi hadduu wax dilay kana markaa uu isagu intii kaba goosto uu dilo xaqii sii dhamaysto dee wax midno ah ama fadliyoo la yidhaaho ruuxaas uu ku leeyahy ama abaalkaas uu ku leeyahy maba jirto xagga marka la eego mid kastaaba masalan fadligii uu yeelan lahaa ee uu isaga kuba yeelan lahaa iyo midna iyo abaal asrigii badnaay uu cafigan iyo uu kuba yeelan lahaa ammaantii fiicnayd ee lagu ammaani lahaa iyaduna adduunyo ficilkaa cafiga uu laba yimi iyadoo ruuxani dee ti ma jirayso uu dhammaystay wixiisii marka xagga jaanibkaas ayaa waxa weeye oo dee misrinimadani ay tahay oo dee wax fadliyo wax midno oo maanta halkan ugu sugan iyo wax sawaabi markaa ma jirayse dee cadhadii haysta iyo dhibtii isaga haysatay unbuu ku cilbaxay bay noqonaysaa waa jaanibka waxaa kaloo barhkood ay yidhaaheenba macnaa xagga marka la ega inuu qaatil yahay misrigiibuu ku yahay laakiin labada qatil way kala duwan yihin kani waa qaatil ficilkiisani xaaraam ahaa kana ninkii uu dilay oo uu dilay waa la odhanayaa qaatilnimo rasuulkuna qarad buu kaba lahaa iyo tacriid sidii bal ninkani tan umuurahan bal uu cafi uga soo rido taas buu kaba lahaaye laakiin isagiina waa qaatil laakiin de waa qatli banaan oo marka wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh arrintan wuxuu uba yidhi hadalkan dee lafdigan ihaamkaasi kuba sugan yahay macnihiisana taa ay culimadu kuba tawjiihiyeen garad buu lahaa bal oo ah waaba in si dee cafi uu ka dalbay oo uu ku celceliyey oo isaguna markii hore muu aqbalin shafaacadii rasuulka ilaahayna muu aqbalin cafiga halkana maslaxo waxay ugu sugan tahay ruuxii wax dilay oo dee wuu ku badbaadayaa maslaxana waxay ugu sugan tahay kii isagu ciddii wax laga dilay maslaxay ugu sugantao dee siday noo dambaysta ajri iyo sawaabbuu cafigan kuba mudanaya kii la dilayna maslaxa ugu suganoo dilkaa la dilay kafaaru uba noqonaya sida xadiis inooguma dambaysa marka maslaxadaa kuba sugan daraaddeed arrintan si ay u xasisho ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadalkan daahirka ruuxu dee uu si kaleba uu kaba fahmayo ayaa uu laba yimi oo waa cafi doonun bay ahayd iyo ruuxii oo uu u sarbeebay inuu cafi laba yimaado hadalkani waa tacriid ahaan iyo maqsuudkaas saxiixuu kaba lahaa taasi waa hadal kalo dee kaban kaba sii adagna uu inoo dambeeyaa bal intaa wixii dhaafsan marka dambaan iyo culimadu waxay hadalkan kaba sii qaateen intan aan sheegi doonaa arrinkan waa taas ama jumladan dambe ama turiidu an yabua bismika wasmi saaxibika waa halkan aan leenahay maslaxa ruuxii jaaniga ahaa iyo kii majniyo calayhiga ahaa iyo ciddii lagaba dilayba maslaxa cafigan uguba wada sugnayd oo isaguna uu ku badbaadayaa iyagiina arrinta rasuulka ilaahay tilmaamay oo ahaa dembigoodii in laguba dhaafayaa ku suganoo dee kii la dilayna tacadigan lagu tacadiyey xaqna looma qaadin ayaaba ilaahay subxaana watacaala kafaare ugaba dhigaya bal suuradan kii ciddii wax lagaba dilayna markay cafigan la yimaadaan waa saamixiddii markay laba yimaadaan ayaa wixii iyaguna ay uu kuba mudanaya ruuxii dee iyadoo dhibtaasi haysato kii qariibkiisa ahaa laba dilay markuu iskaba saamaxo iskaba cafiyo ilaahay baa kafaare ugaba dhigaya oo macnaa dembigii baa markaa iyagii kaba dhacaya ayuu noqonayaayo jaanibkaasna maslaxa ugaba suganoo bal markaa yabua biismika wa ismi saaxibika macnaha ay kuba fasireen wuxuu noqonayaa un cafigaa uu ruuxani la yimi ee uu saamaxay ruuxii bal masalan isagii wax kaba dilay uu saamaxay ayaa ilaahay kaga dhaafayaa kii la dilayna waaba la dilay oo dee tan baa kafaare ugaba noqona u kafaare u noqonaysaa ciddii wax laga dilayna ee cafigan ay laba yimaadeen baa sabab u noqonaya in kan caafiga ah ee cafiga laba yimi ismigiisi isna ilaahay dee isba wakaa ruuxaa saamaxaya inuu isna saamaxo ayay sabab unoqonaysaayo waa arrinkaynu maslaxo weynoo uguba sugan xaggii cafigii dee ciddii dhammaan baa markaa adraaftii ugu wada sugan taas ba ama turiidu an yabua bismika wasmi saaxibik bal xadiidka wax kalena haddaan raacin karna marka dambaan raacinaynaaye horta bal inahan ishkaalka jira iyo say culimadu ku tawjiihiyeen taas baa adigu kaba mid ah marihii intaasay kuba dhan tahay xadiidka bal intaynaan haddana fawaa'idiisa kala gelin dariiqan kalean si yar wadaynaa isna ishkaal kale leh وxadثnي محمد بن xاtم qال xadثna سعيد بن سليمان qال xadثna هشaيم qال أخبرna إسماعيل بن سالم عن علقبة بن وائل عن أبيه qال أنه qال xadيiثku waa xadيiثkii hore ريق dambe ayun bu inoo yeeshay ka سعيد بن سليمان la yidhaahaana kollay kunyadiisa أبو cثمان الضبي ba la yidhah bزاsadna waa dee xerفo mala iyo shaqo iyo dharkiyo inuu iibin jiray waxaana lagu naanaysaa sacdawey waana nin xaafid ahaayoo siqo ah oo atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa ama dabaqadii ugu horreysay jaanibkaas kababa mid ah muslim laakiin waa siduu kaga warinayaa dee isagu ma soo gaadhin lama ku nolol ahaan iyo hagaag buu ugu soo gaadhay waa in dhowr iyo labatankii hijirada ayuu dhintay laba boqol iyo dhowr iyo labaatankii muslimna xataa dalabka waktigaa waa bilaabee dee laakiin lamau kulmin kitaabkeennan aan haynana xadiidkan buu ku leeyahay in kaleana jiro hushaym ibnu bashiir ninka ka dambeeya ismaaciil ibnu salim alasadi isaguna waa nin siqa ah lagu kalsoon yahay oo saadiso kaba mid ah ama dadka iyagoo atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa uun weliba raggii de atbaacu taabiciinta kibaartoodiina waa dabaqo ka waaba ka yar horeeyana xaggii de ahaan waa ka yar weyn yahay lakiin waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa isaguna waa sheekaysa ninka usii sheekaan ujeeda ismaaciil ibnu salim isaguna xadiidkeenan buu ku leeyahay macnaa labadaba hore umaynaan soo marin meel kalena kuma dambeeyaan ee xadiidkan bay labada labadoodumada waa siqo bal markaa waa saan sheegnay markaasaa muxuu yihi utiya rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam birajulin rasuulka ilaahi waxaa loola yimi nin ninkaasoo qatala dilay rajula nin kala dilay faaqaada waliya اlmaqtuuli minhu faqaada waa qisaasay macnaa waa xakama lahu bilqowli weeye ama wuxuu makansiiyey weliyalmaqtuuli kii la dilay ninkii weligiisaabuu minhu min arajuli alqaatil ayuu u xukumay in loo qisaaso bacna dee waa kan gacanta ka geliye u suurtogeliye tamkiinsiiye halkii uu lahaa wa tamkiini weliyi alqatiila min alqisaas waa kan intuu u tuuray suunkiisii yidhi ama wixii uu ku hayay si aan uga cararin yidhi duunaka ku yidhi qaado oo kaxayso oo dee qisaaso weeyo bal adigu dilo haddaba aqaadadan imika halkan ma aha inuu qisaastii fuliyey ee xakama lahu bilqowdi weeye wuxuu u xukumay in dee qisaas oo waa u fasaxay oo waa dee uu qisaasan karayay weeye walow dee arrintii cafi dhacaysa aynu aragnay inooga dambaysa fandalaqa bihi dee waa xukumkii uu xukumay rasuulkii ilaahay isagii uu makansiiyey ayuu ninkii la tegey si uu u dilo ninkii wa fii cunuqihi ninkan waxa weeyaan wax dilayna luquntiisa niscatun nisca ku sugnayd yajuruha uu jiidayey oo dee uu kusoo xidhay ninkani falama adbara markii uu jeedstay ee ninkiina uu kaxaystay ayuu qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay yihi alqaatilu kii wax dilay iyo wlmaqtulu ama alqaatilu iyo wlmaqtulu kala dilayba fi naari naar bay ku sugan yihin waa ka qaatilka ah iyo kan maqtuulkii labaduba naar bay gelayaan ay kuba sugan yihiin faataa rajulu nin rajula nin baa u yimi ninkii oo sii wata ninkii oo la aadishid ayaa nin soo gaadhay faqaala lahu wuxuu ku yihi u sheegay maqaalata rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay maqaaladiisiibuu u sheegay fakhala canhu markaasu iska daayey oo maqaaladii rasuulka o alqaatilu walmaqtulu fi naar macnuur dee iyadna waa tacriidkuune haddaad disho adiguna dee kan la dilayna waa kii markii hore wax dilay kan dilayaana waa kan qisaasanaya daahirkiina muxuu noqday waa dee inuu isna naar ku gelaya tan markaasuu arrintiiba faraha ka qaadayoo fakhalla canhu uu iska sii daayo o iska cafiyey qaala ismaaciil ibnu salim ismaaciil ibnu salim ba wuxuu uhi fadakartu dalika xadiidkan alqaatilu walmaqtulu fi naar ay kuba sugantaan u sheegay lixabiib bni abi haabitin waa ninka taabicigaa caalimka ahaa ee reer masar aynu hore marar kala duwan usoo aragnay waana nin taabiciya isagu faqaala wuxuu uhi xadasanii ibnu ashwaca waa saciid ibnu camr bni ashwac oo kitaabka hore aynu ugu soo aragnay ninka hore isku dabaqa yihiin oo markaa xabiib baa kaba weyn ayaa ii warramay oo yidhi ana nabiya salى اllahu alayhi wasalam inamaa sa'alahu an yacfu canhu macnaa alqaatilu walmaqtulu fi naar malaa jumlada maan agtiisa dee aanu hagaag u sugnaan macnaheediina umay caddaan markaasuu yihi maya rasuulka ilaahay waxa weeye wuxuu weydiisay ninkan an yacfuwa canhu inuu iska saamaxo ninka iskama saamaxo faabaa uu diidayo markaa taas baa keentay taqliidkan bal jumladan kalena in dee waxa weeye ninkan haddii imaka nin wax dilo cabdi wuxuu dilo in dadkii iyagu awliyaa lmaqtuul xaq ay leeyihiin oo iyagu shareecadu waxma laasiminaysa ay leeyihiin baa jirto oo in khiyaar ah ay kala dooranayaan in ruuxii loo qisaaso ay dishaan oo loo dilo iyo inay iskaba saamaxaan iyo inay mag qaataan taasna iyagay ku xidhantae wax xukuumaddu wax ilazaaminaysana maaha ee iyagay ku xidhantao kolba wixii ay doortaan baana xukunku noqonaya markaa ruuxii haddii ay dilaan iyaga dee camdiga wuxuu dilay shareecadaa siisay oo maaha demina kuma dambaabayaan taas kol hadday si caadiya u dilaan dilkiisina aanay xumayn tacdiib xaggoodii aanu kaba dhicin marka horena dilku dilkaa camdiga ah shuruuddii qisaastii bal masalan ay kaba imanaysay in ay u buuxsantay uu yahay marka dee ma noqonayso inay naar kuba galaan xadiidkana alqaatilu walmaqtulu fi naar marka wuxuu halkan leeyahay e xadiidkani mid buu u yimi oo ida ltaqa lmuslimaani bisayfayhima xadiiskii ahaa labada muslim hadday iyagoo dagaalamaya seeftooda iskala hor yimaadaan dad qolanimo ku dagaalamaya casabiya ama wax kale falqaatilu walmaqtulu fi naar xadiidku kaas buu ahaa sida qitaalkii casabiyad iyo taas oo kale waa muqaataladii xaaraamta ahayd halkana taas way kaba duwantahe laakiin wuxuu leeyahay oo sheekhu isaguna wuu dooranayaa arrinkani waa tacriid iyo sarbeeb waa sida halkii horena wuxuu kuba fasiray ninkii wuxuu bal ka doonayay inuu saamaxo ninkiina waa kan marka hore kuba adkaystay inaanu saamixin bal haddaba hadalkan yar ihaamku uu kuba sugayo dee wixii looga jeeda ama wixii macnihiisa waxaan ahayn lagama fahmi karo ruuxu inuu taasi kuba ridi karo se inagaba haddaan san u aragnay ishkaale inooguma ridi lahayd ayaa sidee waxa weeyaan cafigii uugu soo dhaadhiciyo oo ninkani cafigii u ogolaado ayuu hadalkan dee uu mar kale bal matalan taas ah in daahirkiisu uu yahay si wuxuu isagu mudanayo naar ama dembi uu waxaan kuba gelayo ama isagii laba mid noqonayo lakiin macnaha kale iyo tawjiiha kaleaynu kuba xambaarnay kuba xambaaran ayuu rasuulku yidhi o si adigu muraadku waxay ahayd inuu ninkani balcafi laba yimaado bal markaa wuxuu leeyahay un waa sidu markii horeba yidhi in qatalahu fa huwa mil hudi oo ay ahayd bal cafi baa rasuulka ilaahay kaba dalbay ninkii lama iman haddaba si waxaaba dhici hadalkan marka uu maqlo uu yar cabsado taasi cafi uba keentuu hadalkan rasuulka ilaahay yihi macnuhuna dee tan maahe alqatil walmaqtuul fi naar suuro kaley ahayde suuradan oo kale maha suuradan sharcigii ayaa ruuxan marka dambe wax dilaya uba fasaxay bal waa si halkan kolley maaziri iyo qaadiciyaadna way uga horreeyeen taas weya ama qurdubi isagu kolley ra'yi kale uu leeyahay tawjiih kale uu leeyahay oo ah in rasuulka ilaahay sidaa sunanta kuba timi ama bacdu sunan ay wariyeen mar buu u yeedhay oo u yihi ma masaamaxaysaa may maqmaqaadanaysaa may miyaad dilaysaa haa uu tegay haddana waa u yeedhay haddana waa u yeedhay intuna rasuulka ilaahay wuxuu u bandhigayaa cafigio uu ku adkaystay marka waa nooc eeg shafaacadii rasuulka ilaahay iyo cafiga uu mararka uu soo celceliyey ayuu iskaba diiday marka jafaha xaggiisa kama yimi shafaacadii rasuulka waa aqbali waayey waxaanuu rasuulka ilaahay ugu yeedhay u aqbaliba waayey ayaaba keentay dee isagii inuu halkaa ay wax ugaba yimaadaan oo bal matalan hadalkana yimaado bal waatuu leeyahay qordubi oo kale iyo laakiin taa hore aan kuba daynaynaayo ahaa arrintu inay tacriid iyo sarbeeb tahay si cafigan in loogaba soo rido oo cafigu laba yimaado arrintanna markuu daahirkeeda maqlo dee isagii intay cabsi u geliso uu cafigii laba yimaadiyo wixii la doonayo maslaxana isaga ay ugu sugantahay kan maanta wax saamaxaya kii la dilayna maslaxay ugu sugan tahay kan wax dilayna dee waa la badbaadiyaa iyadna maslaxay uguba sugnaanayso kod baa waxay kaba dhigeen in dee waxa laga yaabaaba dee ruuxani nabarkaa kuba dhuftee inaanu qatli uba jeedinoo arrintuu dee khada baan riwaaya soo naqriyaan ah dee kollay nooma sugnaan riwaayaas masaayiha kuba sugnaatee umaan jeedin dilkiisa oo marka haddii iyadoonu dilkiisa u jeedin oo arrintu ay khada tahay ruuxii lagu dhaqaaqo laba dilo dee ruuxani dil aanu lahayn buu ku dhaqaaqaya ruuxaan inuu dilo ahayna waa dilayaa marka halkaas bay arrintu tahayna barhkood way yidhaaheenba bal markaa tawjiihana hore haddaan kuba daysano xadiis kollay umuuro kala duwan baa inooguba sugan oo halkan sheekuna uu sheego oo dhowr aan kaba soo qaadayo mid weeyaane dadkii junaada ahaa ee dembiga geystay ee si aanay u fakan oo ciqaabtii iyo wixii ay mudanayeen iyo cadaaladii aanay ugaba baxsan bal xidhitaankooda iyo qabashadooda iyo keenitaankooda la keenayo dee ciddii xaakimka ayd looba keenayo xadiidka san waa tan ninkan xadhig baa lagu soo xidhay waa la keenayay waa tan la waday bal matalan taasi way nooguma suganta waa calaqli dee inaanu baxsan ruuxani si taas weeyo xaqiisi dee ama wixii mudanaya looguma fuliyo waxaa kaloo ku sugan buu leeyahay ruuxii muddaca caleyhiga haddii wax loo sheegto in la weydiiyo wuxuu kaga jawaabayo ninka muddaciga su-aashiisa ama dacwadiisa oo waa kan rasuulka ilaahay markuu yihi ninkani walaalkay buu dilay isagii dib u weydiiyey bal taasna xadiidka de waana xukum inoo suganba taasba weeye waxaa kaloo wuxuu leeyahay ba taasi laga yaabaana dee marka su-aasha la weydiinaya inay ka dhalato sida ninkan baa uga dhalatay iqraaroo xagga qirashadu tacabkii markhaati la doondooni lahaa ee cadaayi iyagana inay bal cadaal ay u sugnaatay la baari lahaa iyo hawshaasaa ruux dadkii uu kaba furanayaayo dee arrintan kale ee fudaydintaa weyne way kuba sugan tahay kees kalena ruuxi markuu caqligiisa oo dhan wax qirto arrintii waa wax yaqiin baan helaynaa waxaan waxaan hubno ayaynu ogaanaynaa laakiin bayino oo kale kolkol markhaatigu markhaati beenaabuu noqon karaa wuxuu inoo faa'iideynaya un waa dani buu leeyahay iyo malo iqraarkii baan kaba sii weynba taasoo isagaa dee asaas waxyaalahan kale uba an arrinta kale iyadna muhimka halkan ay sooba qaadeen waa xaakimkii ama ciddii kaleba ruuxii weliga ahaa weydiisiga iyo dalabka laga dalbayo ruuxii inu iskaba saamaxo isagoo hadda qisaastii mutay rasuulka ilaahay baa halkan ay nooguba sugnayd atacfu iyo bandhigaa ku celcelintaas markaa shay jaa-isaba weeye arrin kalena way kuba sugan tahay oo halkan sheekhu idlaaqay jawaaz alcafi bacda buluuq alamri ila alxaakim oo iyadoo arrintii ay xaakimkii hor taallo oo xaakimkii ay soo gaadhay inuu ruuxii xaqa lahaa wixii saamixi karo hadduu saamixu cafigii la yimaadana arrinta way dhacaysaa laakiin taasi idlaaqeeda maaha ee xuquuqdu labay kala tahay mid waa xuquuqda dadka midna waa xuquuqdii ilaahay waa xuduuddii wixii xuquuq dad ah iyadoo xaakimkii soo gaadho xataa xukumay hadduu cafi laba yimaado ruuxii lahaa xaqan lahaa cafigii waa lagu camal falayaayo waa la aqbalayaayo waxna way kuba dhacayaan ruuxa wixii laguma fulinayo laakiin arrintu hadday tahay xuduuddii shareecada se ruuxu waxaday gacantii la goynayay ruux sinaysay rajmintii ama jaldigii oo kale taa ay tahay wixii xuduud ah ee way inoo dambaysaa tashfacu fii xaddin min xuduudillahi kuwaasi shafaaco inta hore ee aan la gaadhsiin xaakimka in layska aamuso dacwadiiba aan la geyn layska qariyo ruuxii wax laga xadiyay ruuxa gaadhsiin lahaa xaakimka gaadhsiin lahaa layidhah war iska daayo iska sii daayo kale waa wax banaan laakiin kol haday xaakimkii gaadho iyadaa halkaa shafaaco la shafaaco qaadayo af iyo taasi ma jirayso waa wax inoo dambeeyo xaqa ilaahay iyada taas markay gaadho waa in la fuliyo laakiin wixii xuquuqdii dadka waa tan xadiidkuna uu kuba tacalluqsan yahayba arrin kalen u yar dambaysiinayo halkan bal dee waxa weeyaan wuxuu sheekhu isagoo taa hore tacriid kaba dhigay afigiina dee maslaxadan weynee kuba sugnayd baa rasuulkii ilaahay daraaddeed sarbeebtan iyo laba yimi inahu mithlu ama alqatil walmaqtulu fi nnaaro kolley suuradan aan de ma macnaha kala yeelanaya wuxuu leeyahay halkan waxay culimada uu kasoo naqlinayaa saymari imaam la yidhaha qolooyinkiina sharax haysta nusqooyinka qaarkood bay damri dhacday ba la yidhi lakin de aniga caadi isagoo sababa ii taala asaymari iyo wakayru min culamaai asxaabina wagayrihim saymarigan idin yaalaano qolooyinkiina sharaxaysta kolley kunyadiisana abulqasim ba la yidhaha magaciisana cabdulwaxid ibn lxusein ba la yidhaha saymartan loo idaafeeyeyna waa webi ama dee malaa saaqiyadiiyo webi webiyadii basre kaba mida ka farcoomayay malaa dee webigii weynaa kaba farcoomayay nahru min nahaari lbasra ayay dhahaa waana nin mutaqadim oo asxaab alwujuuh kaba mido oo dee ninkan uu imaam nawowi wax kaba soo naqolayo kitaab uu leeyaha jiro kolley inama soo gaadhin kitaabku oo xaggan fatwada waa ka hadalkanna uu ku yidhi fatwada iyo aadaabteeda iyo axkaamteeda fatwadaas oo kale haddaba kitaabka uu lahaa waxaa soo khulaaseeyey imaam nawowi raximah llahu tacaala oo sharxan dee weyne sharxulmuhadab ama majmuuc kolley waxaa intii aanu kitaabka sharxiisa bilaabin bal tarjamada shaaficiya tarjamada abu isxaaq ashiraasi marka lasoo dhaafo baab aada u muhiimaa jira ama abwaabo oo aadaab alcaalim walmutacalim barhkoodna dee way intaa gaar bay u saareen waa madbaceeyeen malaa waana ikhtisaariyeen sida qaasimi oo kale jamaaludiin alqaasimiyo oo malaa mar ikhtisaariyey waxaa kaloo baab raaca dee alfatwa iyo dawaabideedi iyo aadaabteedi iyo wixii kuba tacalluqsan haddaba taa fatwada saddex kitaab buu talkhiisiyaa nawowi waa saymari kitaabkiisa waa ka aan nidhi cabdilwaxid ibn xusein baa la yidhaha dee kitaabkana kuma magacaaba saymari un baa ku magacaaban iyo khadiib kitaab uu leeyahay oo isaguna taa khadiibna uu ka dambeeyey saymari waayo saymari maawardi iyo sheekhadiisii weeye kole maawardi iyo dee khadiibina isku waqti un bay ahaayeen bal markaas oo ad kolley waa dabaqo uu soo gaadhay un iyo ibnu salax kitaabkiisan dee madbuuc ah bal matala malaa kutubta jaanibkaas fatwada iyo waxaa kuba tacalluqsan kitaab asiila ah marka la eego saddexaas buu isu geeyey markaasuu baabkan aada u muhimkee murakaska ah ee kitaabkaa in aadaabta caalimka iyo mutacalimka uu raaciyo dabadeed kitaabkaas waa saddexaa kitaabuu isu geeyey weeyaan nawi talkhiisiyey bal matala saymarug haddaba ka isagu kala soo naqlinaya haddaba ninkii muftigaha waa dadkii dee dadka cilmiga ugaba jawaabaya ama wixii muftigii ayaa waxaa loo suneeyey yidhaaheen hadduu maslaxo u arka tacriid iyo sarbeeb san rasuulka ilaahay laba yimi oo musaftigii inay dee tacriid waxay maslaxay kuba sugantahay maqsuudkana uu kuba xasilayo ee wuxuu hadda ku run sheegaya marka la ega siduu ujeedo laakiin dhici karta ruuxani si kale wax kale uu kaba fahmayo maslaxo markay kuba xasilayso inuu tacriidkii laba yimaado insaan maxay kaba dhigeen insaan ayaa wuxuu weydiinayaa qaatilku tawba ma leeyihi alqaatil tawba ma leeyahay waxaana ruuxii uga muuqanaysa sifaalihiisa ruux caraysan oo doonaya bal markaa wuxuu imika ku dhaqaaq maha nin intuu wax geystay murugaysan imika oo doonaya inuu toobadkeed markaasi jawaab kalu leeyahy laakiin waxaa ka yar muuqda nin dee imika kacsan oo cadhaysan oo malaa doonaya wax inuu ku dhaqaaqo haddii la yidhaha toobu leeyahay dilo hadhowna toobadkeed ujeedadiisu ay tahay ruuxaas oo kale inuu kuba yidhaaho de ibnu cabaas waxa kaba sugnaaday eeg waa xaalada ibn cabaas waxaa kaba sugnaaday inaanu qaatilka tooba lahayn macnaa isagiibuu ka dareemayaa wuxuu doonaya imika inuu ku dhaqaaqo oo leeya waa kaasi albaabtooba wuu ku furan yahay maanta cilbax nin sidaa isleh inuu yidhaaho ibnu cabaas wuxuu yihi tooba ma laha qaatilku sidaasaa kaba sugnaaday hadda isagii tii lamaba qabo laakiin ninkan baa ujeedadu waa tacriid sitaasi ay cabsi u geliso oo waxan uu rabo oo kale ay ugaba joojiso oo e bal matalan saba ay unoqotay zajrintiisi oo kale waa nooc tacriid ma waafaqsano qowlka ibnu cabaas laakiin waa arrintani khaasatan taas laguma odhanayo nin isagii wixii intay kaba dhaceen ka murugeysan wixii kaba dhacay oo markaa mustaftiya oo le talow seen u toobadkeena ka albaabkii toobadaa loo sheegaya waa loo cadaynaya dee saas laakiin waa nin laleeyahy ka hortag wala hadda imika doonaya inuu wax sameeyo le berina waa toobadkeeni horta imika waxa fuliyo o kale hadalkan markaa saas oo kale waa umuuraha ka qaadashadeed xadiidka ka qaadashadeed oo markay maslaxo ay meeshii ku xasilayso maqsuud fiican laguma gaadhayo tacriid iyo sarbeebkaa lama yimaado ruuxii dhici karto wixii dee markaa wax kale inuu kama fahmo dhici karto isaga joojiya xakameeya ama wax kuma xambaara wixina ay maslaxo iyo maqsuud ay tahay wax xaaraamu kaba ratimayaana aanay jirin inay habboon tahay waa taas bo bal masalan baabu diyat ljaniin kolley waan ku yar raagnay waa dee ishkaalaadka jiray une baabu diyat ljaniini waa ilmihii yaraa oo jeefka ahaa magtiisa baabkiisii weeye iyo wawujuubi diyati diyada waajibnimadkeed fii qatli khadaai qatligii khada ahaa iyo washibulcamdi kii shibulcamdiga ahaa calaa caaqilati ljaani kii waxgeysay ee jaaniga ahaa tolkii iyo casabadiisii diyadaasi ay ku waajibayso oo wuxuu baabku u baabaysan yahay waa laba arrimood midi waxa weeyaan janiinku waa ilmahan dee caloosha ku jira weeye haddii wax hooyadii lagu dhuftay buu usoo dhacay isagoo baktigana uu soo dhacay bal markaa diyadiisu waxay noqonayso waa waxaan la gaadhsiiyey jinaayadan hooyadii la gaadhsiiyey ayaa ka soo riday nolol laku dee bal masalan wuu soo dhacay oo nolol lakumuu soo dhicin bal diyadiisa iyo magta kaba imanaysaa waxa ay tahay taa caddaynteed arrinta kale uu markaa sheekhu tarjamada u dhigtayna waxa weeye xadiidka inooguba imanaysaa dilkii khada ahaa ruuxani uma ujeedin ruuxan inuu dilo bn ugaadh baa u tooganayay wax kaluu wax ku waday ruuxun bay qabsato ruuxii baa ku dhintay waa khada in dembi ruuxaasi maba laha laakiin magtii iyo kafaaradii way imanayaan magta halkaa kaba timi isagii maalkiisii looma qaadaye waa waxaanu ku talagelina casabadiisiibuu fuulaysaa ama caaqiladiisii taas shibulcabdina ruuxan inuu wax ku dhufto waa doonayey laakiin dil baanu ku talagelin ol yar buu ku dhuftay waa feedhay laakiin tii un baaba kuba dhintay ruuxan inuu wax ku dhufto waa ujeedayey aadishid muu lahayn oo haaliban waxaanu ku dhuftaan wax dilin inta badan loo dhiman tii un baa laakiin dhimasha ay kaba timi iyada taas oo kalena waa shibulcabdi oo diyad un baa kala adag laakiin tanna qisaasnimo imanaysa buu leeyahy caaqiladna way xambaaraysa walow laba diyo kala duwan ay noqonayaan oo kala qaalisan bal taas buu baabkeedii yahay xdثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن بن شهاaب عن abي سلمة عن abي هurayرaةa أنa امرأتayni laba dumr oo min hudayli reerkaa hudayl ah kamid oo reerkaa ka dhashay ayay rama tuurtay إxdaaهmaa midkood alkhrى tii kale ayay wax ku tuurtay fadرxat tiina waay tii lagu tuuray oo dhagaxna waaba riwaayo dee waxyaalaha khaymadii ay dhisanayeen udubadii iyo tiirarkii mid kaba midoo melasa usii weydeyn ay kuba dhufatayna riwaayay noogu dambaysaaye laakiin way uur bay lahaydoo uurkiibaa markaa wixii ay caloosha ku siday ayaa soo dhacay oo fadaraxa janiina janiinna waa dee ilmaha intuu caloosha ku jiraa janiin la yidhaah waxaa janiin loo yinaa listitaarina waa wax qarsoon oo lafdigan dee jiimka iyo nuuntu istitaar buu keenayaa jiimka jin saasaa loo yidho aljanna dee dhirta badan ay leedahay baa wax qarinayso saas bay jannadu tahay oo bal masalan dee tanna waa saas oo kale janiinna lisitaarihi wayone calool buu kuba jiraa kii bay tuurtay isagoo meydana uu soo dhashay oo uu soo dhacay faqadaa fiihi wuu xukumay oo waa fi ljaniini annabiyu sala allahu calayh wasalam biquratin quro quradiina waa maxay cabdin aw amatin addoon ama addoon awduna maaha lishaki waa litaqsiim ama litanwiic weeyaan oo dee qurada cabdigana quro waa la yidhaah amadana quro waa la yidhaahaa labadoodaba waa la yidhaahaaye wuxuu xukumay in magtiisu ay tahay addoon ama addoon ay tahay taas buu xukumay bal kalaamka intaa dhaafsanna markaan riwaayaadka isya raacino ayuu inoo iman doonaa insha allah walow dee sharaxu aada u badan yahayba maanta sida uu imaam nawowi ku sharxo masalada dee su adraafteedii inoogu soo kulmiyo dee isagii waxaan meel wax kalo umama baahnin oo markaa kasoo naqlinaan وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna layث عن iبن شhهاaب عن iبن المصyب عن أbي هurayرaةa أنه qاal qaضىa uu xukumay rasuul الlahi صلى الlaه عليه وaسلم في جaنيiن امرأaة haweeney janiinkeed waa ilmihii ay dee caloosha ku siday ee min bani lixyaana reer bani lixyaan kaba mid ahayd lixyaanna kolka laabtana way fadxiyaane waa jirib reer hudayl kaba mida oo markaa isma diidayaan taa horeo lixyaanku waa badun min hudayle saqada dhacay oo ka soo dhacay iyada mayitan xaariyo isagoo bakti ah oo dee markaa uu soo dhaco isagoo dee bakti ayaaba dee janiin ee haddii imaka nolol kusoo dhaco xukum kaluu yeelanayaay wuxuu xukumay maxay biguratin guro waanan tanwiininaynaa culimadu siday kuba badiya intooda badan guradiina maxaan kaba dee ku fasiraynaaba ama cabdin adoon aw amatin guradii baa tan ah asalka hore guradu shayga nafiiska waa la yidhaah waatan guro usoo maray albayaad fi jabhati alfaras in laba yidhaaho in waxba midab iyo waxba tilmaamayso adoon ama adoon imaam weyn oo aimadii quraada kaba mid ah waa imaamkan abu camr dee qira'adan shahiirka ah abu camrin dee waxa weeya quraada toddobadaa kaba mida culimadii luqadana raggii dee aimadoodii baanu ahaa abu camr ibn alcalaa ayaa halkana waxay kasoo naqliyaan inuu qurada yar cadaankan iyo lafdigu ahaa albayaad asalkii yar eegayoo uu leeya waa adoon cad un kii madooba ma gelayo oo kale saas inuu yihi laakiin fuqahadu taa qowlkiisaasina lama ictibaarin biquratin isaga imaamkaasay kasoo naqliyaan oo isagoo yihi waa de waa ka ka kalama noqonayo cabdin awamatin uma ina almar'ata haweeneydii alatii haweeneydaasoo qudiya la xukumay calayha korkeeda bilgurati guradii lagu xukumay ayaa twufiyad dhimatay san baa riwaayada inoo dhacday halkan waxaana inoo dambaysata dhimatay waa tii nabarka lagu dhuftay ilmuhuna markii hore kaba soo dhacay iyo haddana nabarkii uba dhimatay marka caleyhaadan wuxuu imaam nawowi kuba fasiraya dayne maaha way inoo dambaysa haddii ala yidhaho waa wixii inoo caddaynayee calaada bimacnaa laam inay tahay oo qudiya laha bilqurati marka ay noqoto calayha waxa weeyaan calayha oo ay laha weeye tii loo xukumay guradan ee dee ilmeheedu intuu soo dhacay gurada loo xukumay ayaa twfiyad dhimatay faqadaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu xukumay biana miiraasaha dhaxalkeedu libaniha wa zawjiha malaa cid kale oo dee bmatalan taas yeelata walow iyaguna ay qaraabadeeda un ahaayeen oo isku reer bay ahaayeene cid kale oo malaha waalid oo u noolaa ma jirin oo dadka dhaxal la soo geli karta oo dhaxalka la qaybsan karta marka miiraaskeedii wuxuu usugnaaday inamadeedii iyo ninkeedii waana alcaqla caqliguna magtan dee iyada dee waxa weeyaan iyadu lama saarna oo walow dee waxa weeyaan haweeneydii kale caqliguna calaa casabati waa calaa casabati alqaatila weeye tan wax dishay casabadeedii ayaa caqligu korkeeda yahay tan dee la dilayna miiraaskii waxa qaadanaya inamadeedii iyo ninkeedii de haddii warasadeeda say wax kale ay jiraanna lafdi baa inoo dambeeyabe oo waraso kale oo dad kale oo wax loo dhexlila dhaxalkii way la yeelanayaan xadiidka duruqdan yar wadaynaa waxadaثanii abuاطaahiri qaala xadaثana ibn wahbin xa وxadثna xrmlة بن yaحyى التujiiلي qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاaب عن بن المصyب وأbي سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرةa qاaل اqتتلت way waxa isdishay oo dagaalantay امرأتاni laba duمaroo min hudayلin reer hudayl kamida labada dumarna waa la wada qabay laba dara isu ahaayeen oo waa la wada qabay ota faramat ixdaahuma midkood baa waxay ku tuurtay alukra tii kale bixajarin faqatalataa way dishay iyadii iyo wamaa fii badniha weliba ilmuhuna ama waxaan caloosheeda ku jirayna uu soo dhacay horta sida riwaayada horeba inoogu sugan isagoo bakti uu soo dhacay faاkhtasamuu ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam dadkii dee qaraabadii iyo wixii iyaga markaa ehelkooda ahaabaa iyagoo isku haysta arrintii baa waxay isula yimaadeen dood ahaan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh faqadaa wuxuu xukumay rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam ana diyata janiiniha janiinkeeda diyadiisu guratun guro inuu yahay oo maxay ah cabdun aw waridatun adoon amase adoon waqadaa waanu xukumay bidiyati اlmar'ati haweeneyda diyadeediina waa bidiyati اlmar'ati waa haweeneydan eeg dhimatay magteediina wuxuu ku xukumay calaa caqilatiha damiirka baliyar oon kala duwayna uun kolkol nafsi yar baa jiraya ee waa imaka wax keliya damiirkuma laamayaane bidiyati lmarati calaa caqilatiha mar-adan caaqiladeeda uma celinayno iyadii baa magtii lagaba qaadanaya calaa caaqilati alqaatila weeye tii wax dishay ee raamiyada ahayd caaqiladeedii baa diyadiina la saaray warasaha tan dhimatay weeyaane wuxuu dhexalsiiyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waladahaa wa mamnacahum waa carruurteed iyo ciddii kale warasadeed ahayd baana wixii dee iyaga meeshaa kaba yimi iyaga dhexlayay wey faqaala xamalu bnu naabiqata alhudaliyu waa ninkaas saxaabiga oo xamal baa la idhaa abina malik baa la odhanaya naabiqahani waa awowgii baa awowgii baa loo nisbeeyey sharaxna taasi way nooguma sugan tahay ayna xamal miintuna way fadxisan tahay in alhudaliyu waana ninkii qabay labada dumaraba weeye dee midkood baa markaa inaymagti iyo waxyaalo la doonayay ilmo yaroo dee janiin ahooda kaasna waxbaa laga rabaa in lagaba bixiyo kif yaa rasuul allahi kayfa seebaan akramu anigu aanu magdhabayaa oo halkan man laa shariba inay waa isagana wara irsi buu noqdo dadkii warasadiisii baa waxaan qaadanaya man laa shariba ku aan wax cabin walaa akala aan wax cunin walaa nadaqa aan dhawaaqin oon hadlin wala sahalla aan qaylin aan hadlin aan daqaylinna waa siyax cinda alwilaada istihlaal laba yidhaahaa fa mithlu dalika kaas oo kale markuu wuxuu saaba yahay bakti wax kusoo dhashan yahay yutalu hadur baa laga dhigaa wax lagama soo qaado kaasoo kale wuxuu mutay in dee laga dhigo hadur iyo wax la buriyo fa mithlu dalika yudal halkana kolley bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba san laba wej bay kuba wariyeen ay ku dabdiyeen yudaludan inoo taala oo macnaa haddii la yidhaha dulla damuhu eeg markuu ficilku laazim yahay in majhuul bay u bineeyaan walow macnuum musame yahay oo dalla damuhu ma yidhaahaan dhiiggiisiibaa hadur noqdaye dulla damuhu bay yidhaahaan ama udilla damuhu waa markuu ficilku laazim yahay laakiin haddii dee waxa weeyaan mutacaddi yahay adalahu bay noqon oo waa hadur baa lagaba dhigay macnaha wax malqiya oon wax laga soo qaadin weeye bal taasi iyadu waa mid in riwaayo wejka labaad ee culimmadu halkan bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba kuba dabdiyeenna waa iyadoo ficil lagaba dhigo xarafka ugu horeeyana ba-an kaba dhigno oo la yidhaaho fa mithlu dalika kaa misligii badala waa buray waana isla macnoon markaa badala uu buray iyo yudalu hadur baa lagaba dhigaya wax lagama soo qaadayo taas xagga macnuuya laakiin nuskooyinka labada kitaabba ama ruwaadii iyagu labada kitaab wariyey in ayaa dee san u kala qaybsan oo balta hore ayay markaa barhkood tan dambaabay badiyaan laakiin yudalu iyo badala macno keliya inoo yeelanaysaa famithlu dalika yudal faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam wuxuuri rasuulka ilah inama hada minkani waa dee usluubkan iyo siiqadan iyo hadalkan eeg karas iyo wuxuu macaansi iyo dhadhan buu hadalkii marka laega xaraf keliya ku wada dhammaanaya iyo suu isticmaalay sajcigan kayfa aqrabu man laa shariba walaa akal walaa nadaqa walaa sahl famithlu dalika yudalu oo kale turi kani min ikhwani lkuhani kuwii kaahiniinta iyo faalayayaasha walaalahood weeye iyagii buu shabahayaayo kuwa kahanada ah ayaa dee carabna aad bay uguba badnaayeen waqtiyadaa hore qabla alislaam bay kuba badnaayeen waxay sheegayaan sajcigan bay u adeegsan jireen hadalkan dee sawdkan xaraf keliya ku wada dhammaanaya si de shicirka oo kale ee wixii aan shicir ahayn ee nasriye xaraf keliya ama rawi keliya leh ama sanoo kale kaafiyo isagaba yeeshay ayay sajci kaba cabiraan say noo dambaysaba haddaba taasay u adeegsan jireen waxyaalaha dadka ay dee u sheegayaan ee u gudbinayaan oo dadkuna sawdkan dee yar leh marka la eego dhegta siu usoo gaadhayo in waqti gaar uu leeyahay macaansi keenayo oo wixii dhaksa looguma aqbalayo taasay dariiqaas bay adeegsan jireenoo markaas bu yihi inamaa hada min ikhwani lkuhan muxuu taa u yihi waa min ajli sajcihi ladi sajac waa sajcigiisan uu isagu dee taxay ee uu laba yimi sajcina waa ta aan soo sheegno waa kalaamkan dee israacaya ee xaraf keliya ku wada dhammaanaya in badanna culimadu khudabta kutubtooda iyo barhkood waa kuwa saaba adeegsada ee taas baa sajci laguma magacaaba haddaba sajcigu kol dee uu madmuum noqonayaana waa jiraa sida suuradan oo kale maru iska caadiyeyna waa jiraaye haddii loo adeegsado in xukum sharcisan oo kale lagu burinayo ama laisku hortaagayo ee wax madmuum uu noqonaya hadduu wuxuu ruuxu aan fasaaxo ahaan iyo si sahlan ugaba dhimanayo ama ayna wuxuu doon doonayo isku kalifayo ay tahayna takalufkaasna dee isagana madmuum buu kuba noqonaya lakiin haddii wax iska dabiiciya ay tahay oo ruuxu fasaaxada iyo balaaqada uu leeyahay daraaddeed isagoon takaluf ahayn isagoon wax xukum sharciyu ku hor joogsanayaa jirin uu dee cibaaraadkaas israacraacaya xaraf keliya isku raacayo laba yimaadey kalaamkii sii dhacdo waxba taas dee dami kuma jiro oo axaadiis kala duwanna waaba inoogu timise allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac riwaayada muslima inoo dambaysa wamin dacwatin laa yustajaabu laha lakiin asxaabu sunna oo kale wamin ducaain laa yusmac acuudu bika min hadihi اlarbac intaba de cayntaasiyo saasee waqtigaa keliya leh hadalkiina wuxuu yari yeelayaa macaansi iyo dhadhansi iyo de inuu taas oo kale marka wuxuu hadduu takalufla-aan u yimaado dee iyada dhibi ma jirto ee wixii takaluf ah ama sisan oo kale xukum sharci oo kale lagaga hortegayo taas baa madmuuma kuhaantuna dee waxoodii baatilkaa bay taa ku socodsiin jireen oy cibaaraadkaa kulaba iman jireen وxdثna cبd بن حmayd qال أخbarana cبدالرaزاq qال أخbarana mcmr عan الزhriy عan أbي هurayرaةa qاal اkتتلت امرأتاni laba dumare ayaa istilay وsاq الxadيiث بqصat xadiidka eg eg markii hore eg waxaynu soo aragnay iبن sham yunus bay ahayd isaga un ogay makana mcmr iبن rashid ba xadiidkii kaba warinaya marka hore hadday iبن musayb abi salama iyo iبن musayb me iبn sham ka wada wariyena imaka riwaayadan labada kol lamid baa laga tegaya kol lamid baa imanaya abu salama kaba warinaya عن أbي هurayرaةa qاl اkتتلت امرأتاni وsاqa u kaxeeyey mcmr الxadيiث بqصati isagoo qisadiisii ay la socoto walam yadkur laakiin muu sheegin wawarahahaa waladaha waman macahum waladkiisii waladkeedii iyo ciddii maceeda macooda ahayd ayuu dhexarsiyey warasada kala ahayd wa qaala wuxuu yihi faqaala qaa'ilun halkaa uu xamal uu ka magacaabay ninka hadalka yidhi riwaayada maxaa kuma sugnayd inuu faqaala qaa'ilun ruuxu yidhaaho ruuxii baa la ibhaamiye waa xamale kayfa nacqilu halkaa horena maxaynu soo aragnay kayfa agramu iminkana nacqil waa isla mid uno ee seban uma uga bixinaya walam yusani xamala bna malikin muu magacaabin isaga xamal ibnu malik muu magacaabin bal xadiid kale walow dariiq kale yahoo saxaabi kale warinaya haddana waa waaqaco keliya ka wada hadlayaan horta balkana aan yar raaciyo walaa duruqda in yar ugu yarkaadin doono markaa dambaysa xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliyu qaal akhbarana jariir can mansuri can ibrahima can cubayd bni nudaylat alkhuzaaciyi can ilmugiirati bni shucbata cubayd ibni nudayla waa nin siqoo taabici weyn oo barhkoodna saxaabi ay kaba dhigeene laakiin saxaabi maayo waa taabici ee kollayna magaca aabihiina samba dee malaha kutubta intooda badan dhacday malaha nudayla ibnu xibaan bay nadre kaba soo naqliyaan walaad moodo taqriibna inay meel saasi dhacday nadre laakiin kan baa dee tahdiib iyo keyrkii iyo kutubtii kalaba dhacdo ibnu nudaylata waa sa nuskadana inooguba sugan waxaana tahdiibu tahdiib kuba sugan laba xadiid inuu ku leeyahay kutubta macnaha waa kutubtii wa bukhaari wax kuma laha ee waa muslim iyo asxaabu sunan ilarbac saas baa adigu bal tahdiibu tahdiib dhacdo bal muslim horta haddii xadiidkan waa kan kule dariiq labaadna waa leeyahay xadiidkan buu ku leeyahay laakiin sida tahdiib inooguma sugan laba xadiid buu leeyahay wey can ilmugiirati bni shucbata qaala darabatu wayga dhuf waxbay ku dhufato imra'atun darataha tii iyada lala qabay ee daradeeda ahaydoo waa dangaladeedii oo dee inamidkasaata kale ay dhibaysaay bicamuudi fustaadin waa khaymadahoodii iyo wixii ay dhisan jireen tiirkii ama udubkii walxal iyo xubla iyadoo uur leh faqatalataa way dishay qaala waxaanu yihi waixdaahumaa labada dumara mid ahaani lixyaaniyatun reer bani lixyaan bay ahayd hudaylna way isku ahaayeen qaala wuxuu yihi markaa fajacala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam riwaayadan baana wixii hore yar damaa'irtiisku noqonaysay inoo fasila inoo caddaynayse rasuulka ilaahay wuxuu yeelay diyat اlmaqtuulati tii la dilay magteedii calىa casabati اlqaatilati tii wax dishay caqiladeedi iyo tolkeed ayaa magta bixinayo casabadii baan qaadayso taxamulayso shibulcabdi bay ahayd waguratan waxaa kaluu yeelay waguratan urana waa yeelo waa xukumay waa dee magtii janiinke lima fii badniha caloosheeda wixii kuma sugnaayoo soo dhacay faqaala rajulu nin baa yidhi ibna casabati alqaatilati tii wax dishay casabadeedii kaba mida anaqrabu iyadii lagama hadlayo tii la dilo haweeneydii ahayd ee waa janiinkiibuu ka hadlayaa haddana isagoo bakti kusoo dhacay maga la yidhi ha laga bixiyo waana gure ha laga bixiyo anaqrabu diyata man ma waxaan mag dhabaynaa oonu bixinaynaa ruux diyadii laa akala walaa sharib aan wax cuni man laa akal walaa sharib wala stahalla aan dhawaaqinba oo wax qaylo ah oo markaa ilmuhu soo dhasho qaylada laga maqla istihlaal la yidhaahaye macnaa wax noloshiisa lagu garanaya ama xaggiisa aanay kaba iman famiثlu dalika yudalu faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam asajcun ahada sajcun kani ma sajci ba waana inkaar ahaan ka sajci اlacraabi nimankaa reer miiga sajcigoodii oo kaleo dee waa dembiga wuxuu ku mutay maha cibaaraadka une xukumkii shareecada waa ka diidan iyadoo rasuulka ilaahay qurada xukumay taas buu dembiga kuba mutay qaala waxaanu yihi markaa raawiya xadiidka warinaya wajacala calayhim diyata qoomkii oo casabadeedii ayuu diyada korkoodii yeelay bal xadiidku duruqdii baa inoo hadhay xadiid kale oo dee muqiira warinayo dariiq kaliina waa inoo dambeeyaayo isagoo arrintan aan ahayd laakiin macnaha leh xagga janiinka waxa kaba imanaya une bal xadiidka waxa iyada inooguma sugan horta janiinkii waa haddii haweeney uur leh wax loo gaadhsiiyo oo waxaa la gaadhsiiyey daraaddeed ama lagu dhuftay ilmaheedii uu soo dhaco baktina uu ku soo dhaco markaa diyadiisii quray noqonaysa quradii waa addoon ama addoon waktiyadeennana maba jiraan laakiin culimadii waxay kuma fasireen una malaa dee in waxay kaba dhigeen oo kale haweeneyda diyadeeda oo konton halaad ahayd waxa weeyaanuun in bal matalan noqonaysa cushrigeed ama aabbihii oo kale cushrigiisa niskii bay qadar ahaan ay ugaba dhigaanoo waa shan halaad taas bay kaba soo qaadaan oo oo quradii hadday jirto waa addoon ama addoon ama waxaba weeye taasay kaba dhigaan oo waa dee shan halaad bay kaba dhigaan oo malaa la arko walow dee waxyaala ka yaryar oo qadaran lama helayo laakiin intii waxyaagaag u qadaran oo arshi agaag u qadaran oo dee inoo soo baxayso dee bal matalan waana ti qisas kaba imaanaysa mawdaxadii oo kale iyo inahaaste bal waxa weeyaan quradii halkan waxay kaba dhigeen haweeneyda diyadeeda oo toban meelood loo qaybiyey qayb dee markan konton halaad toban meelood meesheesheed cushurkeed wuxuu noqonayaa shan haddii nisfu cushri diyati rajul la yidhaahna shantaasun baa inoo soo baxayo bal taasay kaba dhigaan oo bal matalan markaa waxa weeye baltaa macnuu waxa weeyaan un addoon haddii ay la helo ama midab iyadoon loo eegin bal khilaafan liabi camri bn alcalaa way gudaysaa haddii kale waxa muctabari waa inay bal qiimaha waxaasi uu noqdo uun cushru diyati اlum ama nisfu cushru diyati alab bal taasba weeye bal waxaa kaloo dee meeshan jirtanoo culimada isku waafaqsayin horta arrinku kaas inay tahay welibana halkan kala qaad ma jiro waxani ma laba mise waa dhadig yahay waa janiinkii guud ahaan xukunkiisu waa kan haddii wixii uu kala soocan yahay oo la arko kii laba iyo tii dhadigeyd waa isku xukumun kol haddii waxani baktigu kuba soo dhashay haddii xataa shakliga inuu cadiyan waxaa laba kala garanayn oo la yidhaho waa suuro ibnu aadam mudqadiina xukumkani waa imanaya kolley culimada taas itifaaqeedna weeye waana daabit shareecadii ay dabdisay halkan ama kaamilalacda ha noqdo ama naaqiskeed haba noqde kol hadduu bakti kuba soo dhalo arrin kalena way jirtaayo iyada hadduu nolol kusoo dhasho iyada taa magtii oo dhan baa meeshii imanaysa nolol hadduu kuba soo dhasho dee wixii xaggaa kaba dhasho iyada taasna mala dee khilaaf lama gelinayo kani waa markaa uu bakti kuba soo dhashaba weeye qurada caynkaasana in inay cidda dhexlaysa eeg magtaa marka laga qaato cidda qaadanaysa waa janiinkan ciddii warasadiisa ahayd ayay mawaariisoodii sharciga ahayd iyo si dee shareecadii ukala goysay bay kuba dhaxlayaan kuba dhexlayaan waxaanu sheekhu leeyahay wahada shaksun yuurasu walaa yaris imanka san oo kale waa shaksi eeg waa la dhexlayaa waa tan d diyadan lagaba qaadin diyadii waa isagii lagaba dhaxlay laakiin isagu dee taas oo kale hadduu sakdigaas ama waxaasi waxma dhaxlo oo nadiir wax saasana mala kuma laha umuuraha cidda la dhaxlayo n iyagu waxba dhaxlin mala mubacadka oo kale iyabay soo qaadaan in bal matalan taas oo iyada haddii bal matalan tan kale uu nolol kusoo dhashana rag iyo dumarkii de way kala qaybsamayaan xukunkii bay noqonaysaa arrinta kale bal matalan xadiidka inooguma sugana ee halkan inooguma sugan waana kolley qowlka shaaficiyada malaa barhkood baa qowlkoodu kaba duwaya laakiin shaaficiyada qowlkoodi xadiidkana dee uu markaa xoogeynayaaye qurada waxaas cidda bixinaysaa waa caaqiladii hadaa ruuxan dee waxaan geysay jinaayadan laba saarayo ee waa si dee wixii khad ahaayoo kale ina waxaan maqsuud may ahayn iyaday wax ku dhufanayse kan kumay talagelin be bal waxay noqonaysaa caaqiladii baa taxamulaysa kolleyna waxay iska jirtaa caaqilada oo kale malaa dee shaaficiyada agtooda nusuusta daahirkeedna waa siday keenayso caaqiladu dee kol haddii wuxuu khada ama shibulcamdi yahay wax yar iyo wax weynba way xambaartaa laakiin aimada qaarkood baa qowlkoodu yahay dee caaqiladu camdi horta ma qaato taasi waa guud ahaanba iyo malaa camdi ma qaado ee waxaa mala malahay dee ma qaado caaqiladu inaga xaggeena iskabada dee waa xeerjijabkeeni arrinta kale ay culimada qaar kuba tagaan caqilada waxay qaadaysaa waa thulu iyo wixii ka sarreeya thulu iyo wixii kaba sarreeya laakiin hadduu wuxuu yar yahay oo magta thuluskeed wax ka yar yahay taa ruuxaa loo raacayaa caqiladu ma qaada idhaha lakiin shaaficiyada agteeda mid yar iyo mid weynba dawaahirka nusuusta idlaaqoodna inaquradna way kaba yartay kolley qowlkaa shaaficiyada ayay dee xujo uba tahay ama daliil uba noqonaysaa bal iyada markaa inta halkan inooguma sugan weeye arrintan kale alfaadahan kalena ee diyadii in matalan tii caqligii tii caqaatilada ahayd malaaminkeedii lama casabadeedii buu rasuulka ilaahay xukumay iyadna caqiladeedii maa waxaan kaba taxamulaysa ama iyada wixii la helay dee dadkii warasadeeda ahayna caaqiladu waa yar mucaawano iyo ruuxay gargaarayaan un mooyaane walow innaga mala arrinteena ay tahay dee markay magi timaado tolkii baa laleeyahay qeyb ha la siiya laakiin sharcan ee waxaani waa dhaxal dhaxalkiina dadkan dhaxlaya un baa leh wax markaa tolku waxan wuxuu u bixinayaana waa ruuxan oo la taageeraya mucaawanay ahayde ciwad maaha ta bedelkeed maaha oo iyada ay dee halkan caaqila waxay wax ku leedahay ma jirto dadkii warasada ahaayee ciddan isaga kolba la dila waxaan lagaba qaatay warasadiisa ayaa wixii leh oo iyagu qaybsanaya ama caaqilada teedan iyaga la saaray markuu dilku khada ama shibulcamdi yahay laba saaray ee waa nooc iyaga mucaawane iyo gargaar ruuxan aan dilka dhab ahaan kuma talagelin ee dil kuma yimid si loo caawiyo ayay tahayba dee xadiidkuna waa imaka ta waa umuuraha iyada inooguma sugan ama waxyaalaha kale waa laqbayna xadiidka inooguma sugnaan وxdثnي محمد بن رافع قال xdثna يحيى بن آdم قال xdثna مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عbayd بن نبylة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة haweeney baa qatلa dishay dartha بcmوd فsطاad bay kuba dishay fautiya fiihi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm waa arrinka waa fii hada اqatl iyo shaأnigii ayaa rasuulka ilaahay looguba yimi faqadaa wuxuu xukumay calىa caqilatiha iyada caaqiladeedii tii wax dishay ayuu bidiyati magtii saaray وكانت xاamiلa tn la dilayna eg waa tii la dilayna waxayd mid uur leh faqaضىa wuxuu xukumay fi ljaniini ilmihina uu kasoo dhacay intaanay dhiman buu soo dhacay wixii haddii aanu wax soo dhacayba jirin oo iyadii oo isku dee si isasiata ay dhimato magteedii unbaa imanaysa ilmihii markaa ma imanayo ee waa ilmahan soo soocmay ee mayd ahaan kusoo dhacay ayaa iyado xukum kan leh marka wuxuu xukumay fi ljaniini biquratin quro quradna waa taan soo marnay waxay tahay faqaala bacdu casabatiha ciddii casabadeeda ahayd barhkood baa waxay yidhaaheen anadi wadaa yadi macnaa waa dafca diya weeyaan oo waa wadaa halkii diyadii way anadi ma waxaan magaynaa anaqram iyo anacqiri waa isla wada macnuun man laa dacima walaa sharib walaa saaxa aan qaylin oo fastahalla markaa fa yuqaalu lahu istahalla markaa la yidhaha dee istihlaal baa xaggiisii kaba dhacay istihlaalkuna waa siyaaxi un oo walaa saaxa aan qaylin oo fastahalla macnaa fa yuqaalu lahu lagu yidhaaho markaa istahalla waa dhawaaqay oo waxa noloshiisa lagu gartaa xaggiisii kaba timid lama yidhaaho ruuxa caynkaasanu mag baan kaba bixinayna wamilu dalika yudal faqaala qaala faqaala sajcun rasuulka ilahi baa ihaha sajcun ka sajci اacraabi ay hada sajcun ka sajci اacraabi xdثnي محمد بن xاtم ومحمد بن بشhاaر qال xdثna cبدالرحمن بن مهدي عن سفyان عن منصور بhdا الاسناaد mثل xadيث مثل معنى xadيث جرير ومفضل جرير iyo مفضل labadooduba hada xadيثka waxay ka warinayeen منصور maanta سفyان الthawrيna wuxuu ka warinayaa منصور xadيثkiisuna wuxuu la mid yahay labadan xadيثkoodii aan kala soo baxnay buu la mid yahay waxaama dee la mid yahay mil bu ka cabire وxadثna abubكر بن abi shaybة ومحamed بن المثنى وبن بشhاaر qalوا xadثna محamed بن jaعفr عan شhuعبة عan maنصuuri بisnaadihim eg shucba maantana mansuur ka warinaya biisnaadihimna rag saddexay noo horeeyey سufyaan الthawri iyo jariir iyo mufadl saddexdooda saa saddexdii riwaayo hore inoogu kala sugnaa haddaba shucbana isnaadkii qolooyinkaasi ay lahayn de isnaadkiina waa tan soo aragno waa mansuur can ibrahima can cubaydata bni nudayla can ilmugiirati bni shucba taas ba biisnaadihim isnaadkoodii alxadiida xadiidka ay isnaadiyeen biqisatihi maca qisati qisadiina way la socotay unoo ah dee labadaa dumar ee isdilay iyo wixii kuba tacalluqsanaa غayr ana fihi lakin riwaayadiisa waxa ku sugnaa oon tii hore inooguma sugnayn waana maqsuudka dee faasqadat wixii janiinkiibay soo riday ay tuurtay oo macnaa kaba soo dhacay isagoo baktiga farafica dalika ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam faqaضىa fihi bguratin fihi fi ljaniini wuxuu xukumay bguratin wajacalahu waxaanu yeelay calى awliyaai اlmarati dadkii casabadeeda ahayd buu isagiina saaray walam yadkur fi xadiidi diyat almara lakiin riwaayadan dambe ee uu leeyahay shucba diyadii haweeneydu kumay jirin ee janiinkii unbaa xukumkiisi iyo wixii ku tacalluqsadaa riwaayadiisa ay ku sugnayd وxadثna abubكر بن abي شhaybةa وabو qrayb وإسحاq بن إbrahيm ولفظ لأbي bكri qala إسحاq أخbarna وqala الآkخrاni xadثna وkiع عan هiشhام بن curwةa عan أbيه عan المsور بن مkrمةa qاala istashaara eeg masur ibnu makrama ayaa inoogu warinaya xadiidkii waa saxaabi waxaana kasii warinaya isaga curwat bnu zubayr qaala markaa masur baa wuxuu yihi waa saxaabi yar markaasoo dee waa soo gaadhay cumar ibn اkhadaab rasuulka ilaahi baa u soo gaadho wax ka wariyey istashaara wuxuu la tashaday cumar ibn اlkhadaabi annaasa dadka waa sidii dee dadka ay yeeli jireen isaga iyo abubakar iyo markay waaqaca ku timaado arrin xaadisa ay timaado ee agtooda wax ay dee cilmi oo ay kuba sugan qur-aankii aanay wax arrintaa xukunkeeda ay kaba qaataan aanay kaba helin xadiis ay rasuulka ilaahay kaba maqleen oo arrinkaa u caddaynayaana jirin dadkay may ijtihaadkoodun kumay xukumi jireen horta ee dadkay isugu yeedhi jireen ay la tashan jireen bal cid wax maqashay oo cilmi taa haysaa cumarna sane rasuulkii abubakar way ka dhacday marar kala duwan cumarna halkan un maahe marar kala duwan bay kaba dhacday markaasay weydiin jireen bal cid wax maqashay inay jirto arrintan ku tacalluqsan oo rasuulka ilaahay kaba maqlay dadkii buu la tashado wuxuu kala tashaday de waana waaqaca timiye fii milaasi lmar'ati haweeneyda waa markay ilmaha tuuritaankeeda iyo ridideeda ay ilma rido ka soo dhaco ilmo wuxuu uga soo dhacayna dhib ila ama dee nabar ku dhacay iyo jinaayo la gaadhsiiye ay tahay bal taas baa waxa xukumkeedu yahay ayuu dadkii kala tashaday milaasna xadiidkan kollay nusqooyinkiisa san baa nusqooyinka muslim oo dhan dhacday baana uu yihi milaas baa dhacday waana janiinulmar'a laakiin luqada waxa badan oo la yaqaanaa imlaas amlasa imlaasan ee milaas oo kale laakiin tanna way soo naqliyaanuno wuxuu soo naqlinaya ahluqa kaba soo naqlinaya amlasat bi iyo azlaqat bi iyo amhalat bi iyo akhطaat bi dhammaan waxa weeye ilmihii on waqtigiisii gaadhin marka uu kaba soo dhaco haweeneydii wakulu ma zaliqa min alyadi naafaqad malas xagga wixii gacanta kaba siibtay kaba dhacana malisa ayaaba lagaaba cabiraa oo maliso iyadana laanta la kasrinayo malasan laakiin labada luqaba way jiraan in nusqooyinkaysani dhacday milaas dhacday ee imlaasna waa macnahan kale luqada macruufka kuba ah arrinkii buu kalaba tashaday macnuhuna waa jinaayo daraaddeed haddii haweeneydii uurka lahayd ilmi isagoo baktiga ugaba soo dhaco ama markaa dee mid waxa weeyaan suuradiisun la gartay amata ama mid dhoonba haba ahaadee laakiin kol hadduu isagoo baktiga ka soo dhaco maxaa xukunku yahay ayuu dadkii weydiiyey waana waqtigii khilaafadiisii faqaala lmugiiratu bnu shucbata ayaa wuxuu yihi shahidtu nabiya sala allahu alay wasalam de waayo muqira waa kii xadiidkan iman kaba soo baxnay warinayay arrintii labadaa dumaree reer hudaylla waa u joogay waxaan xaadiray oon goobjoog ahaa nabiya sala allahu alayh wasalam oo qadaa xukumay fiihi fii milaasi lmar'ati biguratin qura xukumay cabdin aw amatin qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya miswar faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi itinii biman yashadu maca waa istihbaat weeye tasabut bal cid kaleo arrintan u caddayso oo murkhaati kacda taas buu yihi bal cid kale ii keen kolley waaqacaantan ahaydna dee wuu dalbay tan arrinkuna maaha inuu celinayo ruuxan keliya warkiisa celinaye laakiin waa xukum weyno bal waa hubsasho iyo bal arrinku inuu usii adkaado usii caddaado un weeye faqaala itinii biman yashadu macak bal ii keen oo waxaad iila timaadaa cid markhaati kacda adiga macaagoo arrintaa caddaysa qaala fashahida lahu moxamed ibnu maslamata moxamed ibnu maslama waa saxaabi jaliil oo ansaar ah raggii kacb ibnu ashraf diray nin kamida ayuu ahaa ilaa beri dambe ayuu dhulkaa sham iyo kuba dhintay laba idha waa la dilay isagoo dee sifiin iyo isagu kama qeyb qaadan umuuraha labada dhinacna midna ma jirin waana saxaabi jaliil ee muslimna dikrigan buu ku leeyahay halkan riwaayo kuma laha ninkaasaa u markhaati kacay ee sii buu fuliyey kolley xukumka halkii horean kaba soo qaadane waxaan kuba soo yar khatimaynaa arrin uu halkan nawowi inoo sheegaya raximah llahu tacaala oo xadiidkan dee horeynu marar kala duwan usoo aragnay tiradeedana kitaabka bilowgiisii baan kuba soo sheegnay dee axaadiis dhowr iyo sagaashan ama boqol gaadhaysaba weeyo kalaam ay kaba keeneen raggii xufaada ah barhkood daaraquni ha uguba badnaado markaa daaraquni axaadiistii uu hadalka kaba keenay ama muslim oo kale dee istidraagaan uu laba yimi ayuu xadiidkani kaba mid yahay oo wuxuu leeyahay xadiidkan marka la eego wakiic baa warinaya hishaam ibnu curuu ka warinaya hishaamna waa nin xer badan iyo asxaab badan lahaa wakiic imaam haba ahaado dad kaleo kala duwanna xadiidka hishaam way ka wariyeen marka wakiicun baa sidan kuba wariyey ah can hishaamin can abiihi can ilmiswar ibni makhramatoo saxaabiga magacowgiisa qolooyinka kaleo dhan ee xadiidka wariyey hishaam kaba wariyey wuxuun baaba yidhaaheen can hishaamin can abiihi miswar may sheegin oo miswar may sheegin taas baana sawaabo buu leeyahay bal adigu alxaasil haddii dariiqan hadalkaasi kuba yimi laakiin xukumkan ee waa taa xadiidkiisii hore muqire mutasilka cubaydat bnu nudayla kaba warinayay aynu kuba soo aragnay xadiidkii hore abu hurayrana waan kusoo aragnay xukumku waa xukum inoo sugan laakiin arrintan sanadkan ayaa kalaamkani kuba yimi weliba arrinta la yaab kale dee muslim isaga unbuu soo dhigtay bukhaari oo kale xadiidka waa wariyey dhowr ninna waa kaba wariyo hishaam ibnu curwa asxaabtiisii ahaa dariiqa kale uu sheegayo ayaanu kuba wariyo oo ahaa miswar inaan la sheegin oo halkan miswar magacowgiisu uu leeyihin waa waham kaba dhacay wakiic ee bmatalan xadiidku waa hishaamba curwa cumar kaba warinaya markaa inqidac baa jiraya haddii saa la idhaha waayo curwa ma soo gaadhin cumar ma soo gaadhin oo inqidac baa jiraya laakiin dee xadiidka macnihiisan aan hayna duruqda hore saxiixaydee mid mugiira ba leeyahay ee uu kaba warinaya cubayd ibnu nodayla iyo kuwii kaba horeeye abu hureyriya inoo warinayeen xadiidkaa duruqda kala duwan lahaa ayaa xadiidka xukumkan inoogu cadiyay bal kalaamkaas baa jira waana taas bukhaarina dariiqan ma sheegino daruqda kaleu sheegay muslimna waa ka dariiqa keliya ayuu kuba kaaftoomay rag kala duwan oo bukhaari kaba wariyo xadiidka sidaa kale u daaraqutni ku warin sheegaya ku wariyeyna way jiraan bobal